الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب في في تأويل الرؤيا ru'yadii baa inoo socotay meeye taawiil baabu ru'ya nabiyi salى اllahu عalayh wasalam waa rasuulka ilaahay ru'yadiisii ayuu baabkiisa yahay nabal waxay nooguba iman doonaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh manaamyo iyo ru'yooyin dhowra oo uu arkay oo weliba uu cabiray rasuulka ilaahay ama waawiil u fasiray wixii ru'yadaasi ahayd taas baa imaaka halkan baabka inooguba iman doonta waana baabka uu kuba khatimayo in kitaabu ru'ya uu ku khatimayo wuxuu uhi markaa imaamku raximah اllahu taعaalى xadaثana cabduلlahi bn maslamata bni qacnabin qaala xadaثana xamaad bnu salamata can haabitin اlbunaaniyi can anas bni maliki qaala anahu qaal qala rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu uhi ra'aytu waxaan arkay daata leylatin habeen fii maa yara naa'imu waa shaksiga hurdaa wuxuu arkoo dee manaamkii iyo ru'yadii weeye waxaan kuba arkay kaannaa sioo fidaainu fii daari cuqbata bni raaficin cuqbat bnu raafic gurigiisa aan ku sugannahay saxaabana waa la hadlayay fautina waxaa laynoo keeno laylo laynoola yimi oo laynoo keenay birudabin rudab min rudab ibni daab waa nooc dee timirahoodii ka mida magacii weeye oo ibnu daab ninkan ah mala ay u nisbeyn jireen haddaba rudab kaba mida ibnu daab rudabkiisii ama rudabka magaca laba yidhaaho faawaltu waxaan ku fasiray oo aan ru'yada aan kuba cabiroon ku fasiray arifcata lana rifco ayaan ku fasiray lana inaga inoo sugnaatay fi dunya adduunyo iyo walcaaqibata cirib fiican oo fi laakhirata aakhira iyadana inooguba sugantaasaan kuba fasiray wa ana diinanaa diinkeeni qad daaba inuu fiicnaaday taam noqday kaamil noqday taas baan kuba fasiray tan dee ambiyada ru'yadooduna waa qeyb waxyigii kaba mid ah laakiin saan aragno dee kuwana tafsiir iyo tacbiir uma baahno kuwana haddana ta'wiil iyo tafsiir baabay uga baahan yihin iyo ta'wiil san rasuulka ilaahay cabiray na wuxuu arkay oo uu manaam ku arkay in cuqbat bnu raafic la yidhaha gurigiisii iyagoo ku sugan isagiyo dad kale loo keenayna rudabka nooc rudabka ka mida weeyo magacan loo yaqaanay rudab bnu daab laba odhanayey tamru bnu daab iyo cidqu bnu daab iyo curjun bnu daab iyo intaba waa la odhanayey oo markaa nin reer madiine ahaa oo ibnu daab la odhanayaa noocan malaa ku shuhuroobay oo loo idaafeeyey ninka magacan lahaa ama dee waa timirta magacan lagu yaqaanay ama rudabkii laguba yaqaanay nooc ka mida loo keenay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tacbiirkii ama tafsiirkii uu ruyadii fasiray alfaadahan meesha yimi ayuu ka soo qaato taasi ay inoo tilmaamayso marka wax la cabirayo dee san un mahay awqaadda qaarkeed kelimaadkan iyo macnaheeda iyo ama waxa lagaba fahmi karo in laguba fasiro oo markay noqotay lafdigan cuqba oo dee isna caaqiba iyo taa tilmaamaya waa kan rasuulka ilaahay caaqibadiibu kuba fasiray raafic oo kale rifco dee adduunyo ay kuba gaadhayaan muslimiintii dee intiba way wada xaqoqoobeen halkan ahayd rudab ibnu daabna lafdigan daab oo kaleo daaba shayu haddii la idhaha shaygii u fiicnaaday waa macaanaaday waa wanaagsanaaday oo taasi kamaalkiisa iyo ladadiisa iyo dee tamaamnimadkiisa tilmaamaya halkii ibnu daabkiina rasuulkii ilaahay dee di waa kan yidhi diinteenii inay fiicnaatay taam noqotay kaamil noqotay tii baan kuba fasiro bal waa kelimaadkan waxa ayuu rasuulka ilaahay kala soo baxay macnihii ay xambaarsanayd ama macno ay xambaarsan tahay oo ru'yada tacbiirkeediia markaa dee kolkol sidaa waa la sameeyaa kol ruuxan raa'iga ah qara-intiisa iyo axwaashiisa wax lagaba qaadanayo in taas waa laguba fasiraa bal in ama shaygan marcigaah iyo waxyaalahan uu kulansado iyo ruuxan raayiga ah iyo qaraa-in kaliyo kolley dee dadka mucabiriintii waxyaalo kala duwan oy iyagu bal masalan tacbiirkii balaama duruq kala duwan ay u mareen baa jirte laakiin bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ru'yadii u arkay iyo tafsiirkeedii tanba weeye waana in wuxuu kaba qaatay kelimaadkii ku soo arooray macno uu kala baxay weeyaan oo uu kuba fasiray وxadثna نصر بن علي الجهضمي qال أخبرنيi أbي qال xadثna صkر بن جuwayرية عن نافع أن عبد الله بن عمر xadثه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi urani waan ama arani waxaban is arkay kolley marka la eego dee faacilkii iyo mafcuulkiiba mid keliya oo afcaashan imikana waa ru'yo manaam weeye waa ru'yadii xilmiyada ahayd ru'yada basriyada ah dee kol kol bay ku xambaaraan tan ru'yadan ay kaba cabiraan dee xilmiyada ama taa cilmiyada ay kaba cabiraan ayay ku xambaaraan oo dee kol hadday isla alfaad yihiin in ay wadaagsadeen kelimaadkii iyaga iskuba xambaaraane laakiin afcaashan ay afcaal اlquluub yidhaahaan ee dee imika tani kaa mid tahay waa wuxuu manaam kuba arkay ayaa waxaa khasaa'isteeda u gaarka ay afcaasha kale kaga duwantay kaba mida in faacilkeedi iyo mafcuulkeedu laba damiir ay noqdaanoo wax keliya wada dhacaya waayo kuwa kale dee faacilkiina waa shaksi ama wax mafcuulkuna wax kaluu noqdaa imika waa laba damiiroo wax keliya u wada laabmaya ayay dee noqotaan waana khasaaista afcaal اlquluub ay leedahayba weeye kolley ru'yada basariyadaana kolkol ra-aytuni markay taa tahay iyadoo ay basariyadii tahay markay dee tan kale ay isku mid ka yihiin iyadii baa laguma xambaaro waa wax iyadana kolkol ra-aytunidaas ay dhacdaba oo iyadana dee kaba iman kartee marka araanii waxaaban is arkay anigu fil manaami manaam baa waxaan isku arkay atasawaku anoo cadayanaya bisiwaakin caday aan ku cadayanayo fajadabanii waxa i soo jiiday oo rajulaani macnaa dee laba ninoo malaa hareeraha ka joogay ayaa labadoodiiba way isoo jiideen waa jeedin oo kale axaduhumaa mid ahaani akbaru uu ka weye min alaakhari ka kale uu ka wen yahay fanaawaltu waxaan u dhiibay asiwaaka cadaygii aan ku cadayanayay alasqara labada kii yaraa ee minhumaa labadooda kaba mid ahaa faqiila lii waxaa laygu yidhi kabir weyne macnaa waa acdihi lakbara weeye siwaagan waxaad siisaa ka weynsi fadafactuhu markaasaa waxaan u dhiibay ila alakbari kii weynaa baan uba dhiibay tan rasuulka ilaahay dee waa manaam uu arkay dee waxaaba inooguba sugan adab kale oo dee aynu horeba usoo marnay baa inooguba sugan tafsiir imika halkan iyo tacbiir inooguma sugnay lakiin waa ru'yo rasuulka ilaahay arkoo dee aan kaba qaadan karna adaabtan kale oo ah dee markay noqoto ama wax la cunaya ha noqoto wax la cabaya ha noqoto hadal waa ti aynu kuba soo marnay qasaamadii markii ninkii saxaabiga ahay ee nimankii reer khaybar dee lagu tuhmayey halkaa laguba dilay markii ay yimaadeen ee ninkii ay walaalo ahaayeen oo ragga kale ka yaraa uu doonay inuu hadlo rasuulkii ilaahay ku yihi kabir kabir uu yihi macnaa liyatakallam alakbar tanna waa taa macnaheedii oo adabtiiba ah dee ruuxaas hadday hadal noqoto iyo hadday umuurahanba noqoto kii weynaa in lagu horreysiiyo waa nooc ixtiraam iyo dee maamuus weeye iyo nooc takriimeed oo da-diisan lagu karaamaynayo bal iyo rasuulka ilaahay baa markaa waa jaanibka adabta iyadoo lagu baraarujinayo ayaa lagu yihi kabir macnaa waa acdi siwaaka alakbara ka weynsi markaa rasuulka ilaahay waa kano dee bal masalan tan iyadaa waxay nooguma sugan iyadoo axaadiid kalena bal dee taas aynu bal soo marray oo ama xadiidkaas oo kale iyo inay tahay adab bal jawaanibtaas ama adabtaa kaba mida xagga kalaamkii iyo bal in markay noqoto wax kale siinteed iyo sia wax la cabaya wax la cunayo umuurahan oo kale taqdiimka ruuxi akbarka haddii dee arrintu ay da u noqoto waxay ku kala mudan yihin wax kaloo ay ku kala mudan yihin oo kan kale lagu horreysiiye aanu jirin lakiin maka halkan waa rasuulka ilahi ru'yadii laakiin taawiilkeed iyo tafsiirkeed inooguma sugne lakiin macnahan inooguma sugan adab iyadoo ah tan baaba ahayd daahirkeedan iyo camalfalkii lagu camalfalayo daahir ahaanteeda oo tafsiir iyada tan iyo wax kale in lagu cabiro uma baahna xadaثna abu caamirin cabduلlahi bn baradin الأshcariy wa abu kuraybi mحamed ibn اlcalaaءi wataqaaraba fi lafd xagga lafdiga way iskaga dhow yihiin kollay sanadkanna meelo kala duwan baynu ku soo marray iyadoo sana labadan intay ku bilaabmeen ilaa abu muusa alashcarina sanadku kuba dhammaanayo nimankan kale qoyskiisna ay kuba sugan yihiin waxaan dee moxamed ibn alcalaa iyo abu usaama ahayn inta kale waa qoyskii bal matalan taasun ah iyo dee nasrigiisii haddaba labadoodaasi waxay dhahay xadaثna abu usamata can buraydin can abi burdata jadih burayd ibn cabdillahi ibn abi burda marka abu burda waa awowgii can abi musa abu burdana waa in abi musa alashcari o abihi buu kaba warinaya can abi musa can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalama qaala anahu qaal ra'aytu waxaan arkay fi lmanaami manaam waxaan ku arkay أnii uhaajiru min makata ilىa ardi biha nakl macnaha waa intii uu maka joogay manaam uu arkay weeye weli waa qabla اlhijra ani anoo uhaajiru hijroonaya min makata maka ka hijroonaya ilaa ardin dhul aan u hijroonayo bihaa iyada naklun timir ay ku sugantahay waa beled dhir timira oo badan leh ayaan arkay anigoo u hijroonaya fadahaba wahalii fadahaba waa tegayoo wahalii danigaygu waa markii hore dee tafsiirkuna saamuu noqon iyo arinku waa danigaygii iyo aniga moodashadayba ilaa anaha alyamaamatu aw hajaru dee waa labadaa beled oo timir labaduba lahaa inay yamaamo meeshu tahay halkaan u hijroonaya ama ay hajar tahay taas baa w danigaygu kuma tegay bal laftiga wahalla kollay شharxa waa ii sharxayaa oo sheekhu wuxuu uhi wamacnaahu horta bifatxi lhaa ma laga yaabaa dadka qaar inay kaga duwan yihiin sheekha dandigaas oo saaxiba nihaaya oo kaliya wahliya ay halkan sukuun kuba dandinayaane wamacnaahu wahmi waictiqaadi weeye waa danigaygi iyo moodashaday weeye oo marka adigu wax dihnigaagii dee uu san aada u malayso laga yaabaana dee waxa weeya taas baaba arinkan ama ficilka laba isticmaalaya lakiin ba laba ficilo aada isugu dhow baa jira mid waa dee xuruuftu waa mid keliya mid waa kan imakaanayn hadduu masarku kan yahay oo wahila iyo wahalu wahalan wahila iyo wahalu wahalan midna waa wahala waa faclo baabkeedun wahala yahilu buu markaa noqon sida waqafa yaqif oo kale kaa masarkiisu wahlan buu noqonayaa wahala yahilu wahlan markaa qolooyinka luqada intooda badani marka arrintu ay tahay dihniga wixii kusoo dhacaya danigii ama wax aada wax moodato oo macnaa dihnigaagiibaa waxa u sabqaya shay iyadoo dee arrintu ay kaba duwan tahay oo waxbaad wax moodanaysaaba taas dee intooda badan luqawiyiintu waxay soo naqliyaan inuu ficilka kale yahay wahala yahilu wahlan ee markay wahila iyo halow noqoto wahal isaga kaa fazac iyo waxyaalahaasay dhan waa argagax iyo naxdinta iyo taas ayaaba wahalka laydhaa lakiin halkan bal dabdigani waa yimi ee qolooyin kalena way kuma fasireene bal markay labada ficil ay kala farqinayaan bay markaa ay wahala yahilu wahlan ay tahay iyo wahila iyo wahalu wahlan kollay labadaa macnay ukala yeelan imaka laakiin sheeku wuxuu inooguma fasiray waata aan leeyahay xataa saaxiba nihaaya halkan wahl ibuu ku dabdiyey ee wuxuu inooguma fasiray inay wahal tahay macnuhuna wahamkiisii iyo ictiqaadkiisii ay tahay bal waxaa aada ugu dhow wahima iyo wahamu wahaman oo laga yaaba tan imaka isticmaale macnaha wahami uu yihi iyo wahama yahimu wahman waa laba ficilo iyaguna jaanibkan iskuba dhow oo markaa ka naftiisa dee markay noqoto wahala yahilu danigaas mooyaane kolkol bay iyagu kuwan wahalka tan kaba dhigay kan ay yidhaahaan manaa qalid qalida un weeye wasnan wa macnan be ee taas oo kale iyadana wahima iyo wahamu wahaman moodashada nafteeda iyo ruuxu markuu waxbuu doonayey wax kale ama uu ku dhawaaqay ama uu yidho danigiisi laba noqday waa isticmaalaan hadday wahama yahimu ay tahayna macnaa kalida ayay u isticmaalaano waa qaladkii laakiin ishkaalaadka jira kolkol markay muxadisiinta iyada taa in badan isticmaala markay jarxi iyo tacdiil joogaan oo markaasay raj shaksigiiyo waxaabay odhanayaan waa saduuqu lahu awhaam oo kale iyo markaasaa kolkol waxa dhacday muxadisiinta labada maado inay isu geeyaan oo ficilkii markay ficilka isticmaalayaanna yahimu bay isticmaalaan wahama yahimu markay ismiga isticmaalayaanna maadada kale isticmaalaanna labadoodii ay istarkiibiyaan oo kale oo dee markan waham waa jamcu waham waa wahima iyo wahamu baabkeed markan ay leeyihiin fulanun yahimu oo kale ama yukhdi ay kaba cabirayaan markay jarx iyo tacdiil joogaanna waa maadadan oo arrin baa yar timaada inay ismigiina maado ka isticmaaleen ama ficil ficilkii markay isticmaalayeen waana la kalkal laba macnoo yar kala duwan bay kuba yimaadaan bal laga yaabaa in wakti kale insha allahu tacaala ruwadda marka taas aynu aragna ay barhkood kuba sifeeyeen aan si yar idaaxin karno ama mihaalin karno laakiin bal imaka tan leenahay wahali imaka san sheekhaabaan kuba soconaynaay waa danigaygii moodashadaydii baa waxay u kacdoo mootay inay yamaamtay oo hajar sababtuna yamaamana dee beero timiray lahayd hajarna waaba meel aad iyo aad yadna ugu badnayd halkii reer cabdiqays tegi jireen ee gobolkii markaa baxrayn la odhan jira oo gobolka naxse sacuudiga iyo mandiqadaas bay ahayd ama sharqiga un kuba sugan haddaba hajar intuba way lahayd rasuulka ilaahay baa inamuu soo hijroone taasuu mooday arrintuna saamay noqon waaba kan waa markii dambe uu soo hijrooday faidaa hiya liya madiinatu wuxun baaban arkay waa markii dambe dee hijradii halkan loo idmay ee uu soo hijrooday ru'yadiisaa hore uu maka kuba arkay arrintu sidaa uu isagu u qaatay ee uu moodayay inaanay ahayn yamaamo ama hajar labadaa mid eh inay madiinato dee madiinana waa dhulkaa timirta badan isba lahaa ardon datu nakhl yasribu tan waxa weeyaan waa magaceedii hore qabla islaamna la odhan jiray waa tan qur'aanka yaa yasrib allah muqaama lakum oo waxa ay lahaayeen qolooyinkaasi waa magacoodii hore laakiin markii dambe dee waaba kanoo ilaahayna subxaanaه watacaala madiinu ku magacaabay rasuulkii ilaahay dayba iyo daaba iyo magacyadaas buu kuba magacaabay dee magacyadeedna kolley way bateen oo saaxibu wafa ilwafa mamalaa lixdameeye waa gaadhsiiyaye bal masalan taas buu kuba magacaabay bal xadiis baa ku soo arooray yasrib inaan la odran bal diidmadeed halkanna waa kan rasuulka ilaahay yasrib yidhi waaba madiine oo yasrib ah markaatay halkan yidhaaheen culimadu waxaa dhici kartaba qabla nahyi inay ahayd marka rasuulka ilaah yasrib isticmaala waana kelimadan maya roon oo haddii la yidhaha natasrib waa canaan iyo lowm iyo wax ay tilmaamaysaa ayay tilmaamaysaaba laakiin waa magaceedii hore inay qabla nahyi ahayd ama se dee caddayn una nahyigaasi inaanu xad taxriim gaadhsiisnayn ee xad tanzihi ahi waayo waxaynu soo aragnay iyadoo kitaabkaan kuba soo aragnay rasuulka ilaahu nahiyey catamada in lagu magacaabo cishaayiga haddana isagoo walow yaclamuuna ma fi lcatamati rasuulka ilaah yihi way inooguma sugan tahay oo macnaa nahyigan baa litanziih ahe aan taxriim xaddii gaadhsiisnayn waxaa kaloo ay barhkood yidhaaheenba maye ciddii magacan u taqaanaa lagula khidaabayeen magaco kale hagaag aanu agtooda uguba shuhroobinba weeyaan oo san buu magaceedii sharciga ahaa waa almadiina iyo magacii kale hore ulahayd auba jamciye rasuulka ilaahay halkan bal taasi waa ru'yadii arrin bunawata oo markaa waxa weya kolkol dee ru'yadii intaan waktigeedii laba gaadhin waxaaba dhici karta de si la moodayay inaanay noqonay si ka duwan ba ay tahay wara'aytu waxaan ku arkay fii ru'yaaya haadihi waa ru'yadiisii hore markaa tani maha ru'yo dambe haadihi baa inoo tilmaamaysaa ru'yadaydii tan ahayd waa markaa hore u taas anii hazastu inaan lulay saa aan u dhaqdhaqaajoon u lulay sayfan sayf fanqadaca sadruhu marka intiisii hore waa caaradiisiiyo waa intaas sadrigiisiiyo intiisii hore ay go'day taas baan iyadana arkay ood manaamkii ku arkay rasuulka ilaahay markii dambe wax dhaceen arrinta ay muuqatay buu dee tafsiirkii sheegay waxay ku maha inuu sii awilay uu sii fasiray laakiin waa markii dambe ayuu dee waaqac ahaan ay noqotee wixii ay dhaceen buu ru'yadiisaas tafsiirkeedii sheegaya wuxuu ihi faidaa waaba wuxun baaban ogaaday huwa isagu macnaa waa seeftayda intan lulay intiisa hore ay u go'day ma usiiba wixii la asiibay inuu yahay min almu'miniina mu'miniinta dee xaggooda lagama asiibay yowma uxudin waayo dad saxaabadii kamida ayaa la laayey toddobaatan gaadhay oo dee weliba akaabirtii saxaabada sida xamse iyo ay kaba mid ahaayeen markaa seeftana qolooyinkan dee wax cabira waxay dee kaba cabiraan bay idhahdeen sayf rajul waa ansaaruhu aladiina yasurmin seefta waa tan difaac iyo nafta ilaalinteedi iyo unusraynteedi iyo loo isticmaalo markaa dadkan dee xaashiyadiisa ama ansaartiisa ayay seeftu cibaaro kaba tahay kolkolna marka aanay taa ahayn weladka way ku fasiraan waalidkaay ku fasiraan casabada way ku fasiraan alcam wاlakh bal masalan cid kalena way kuba fasiraan oo dee malaa qaraa-in kala duwan iyo axwaal kala duwan ayaa keenta un kolba siyaaqa riyadu ay kuba timina tafsiro kala duwan bay qolooyinkan mucabiriinte laakiin rasuulka ilaahay muxuu kuba fasiray seeftan uu lulayeyna waa jihaadkii iyo taas ayay noqon arrinkan go-ayna waa dadkii muslimiinta kaba mid ahaa saxaabada kaba mid ahaa ee waxa weeyaan la laayay u xutibaya uma hazaztu ukhra waa manaamkii hore mar labaad baan dib u lulay seeftii afkii hordaay intii hore kaba duushay ayaan dib u lulay oo facaada axsana maa kaana wuxuu ku noqday oo uu noqday axsana mid kaba fiican maa kaana si u ahaa macnaa intii way usoo noqotay oo bal sidii hore si ka fiican buu noqday marka taasna tafsiirkeedii muxuu ka dhigay rasuulka ilaahay iyo ta'wiilkeedii faidaa waaba huwa arinkan ah inay seeftu sideedii hore kuba soo noqotay maa jaa allahu wixii ilaahay la yimi bihi isaga oo min alfatxi fatxi ah waa dee iyadoo arrintaasi ay dhacday waa wuxuu dabadii wixii ilaahay laba yimi ee fatxi ah waijtimaac almu'miniina mu'miniinta ijtimaacoodiiyo urursankoodii iyo ijtimaacoodii iyo dee iyagiina bal dee ilaahay inuu nusreeyo u hiriyo markii axad iyadoo uxud dhibaatooyinkaasi dhaceen haddaba taasi muslimiintii wahan kumay keenin cabsi kumay keenin iyo fashal ee maalintii maalintaa ku xigtayba waa kuwii xamraa ul asad rasuulka ilaahay iyagoo jarxi iyo dhaawac badani kuba sugan yahay raacay ilaah iyo rasuulkiisii ajiibay wixii ay uguba yeedheen intii intaa ka dambeysayna nasriga iyo guushi way sii socotay ilaa ay taab noqotay haddaba arrinkan seeftu inay sideedii hore kuba noqotay waa fadxigii iyo ijtimaacii mu'miniinta iyo bal intaas kelimadoodii ooda mid noqotay iyo umuuraha helay inaanay dacfi iyo wahan kuba keenine bal quwo unay kaba qaadeen iyo umuurahaasabay noqotay w wa ra-aytu fiiha waxaan riyadaa ku arkay ayadani waa riyadiisii hore markaas baqara lo- baan arkay wallaahu khayr ilaahay baana dee sawaabkiisa iyo waxaa sunaciisa ayaana khayr badan oo iyaga uba khayr badan balin ra-aytu fii aydan baqaran kolley bukha insan baa muslim dhacday riwaayaadka xadiidka barhkood baa waxaa dhacay baqaran tunxar oo bal bukhaari tarjamadu kuba darsadaa isagoo lafdigu warinayay dee sanuun uu ahaa haddana matnigu ama cunwaankuu soo dhigtaa isagoo ishaaraya xadiidka duruqdiisa kale wixii kuba yimi oo l la qalayo ayaan arkay waa mid wallahu khayru halkan wallahu khayrun dabdigu san baa yimi oo mubtadiya khabar lagaba dhigo marka culimada qaarkood halkan waxay kuba fasireenoo shuraaxda ahaa ee lo-daas waan arkay tafsiirku waa inoo dambeeyaa lo-dani waxa ay tahay iyo tacbiirkeeduye wallahu khayrun waa mubtadiye khabar labadii way rafcsan yihiine macnaa wasawaab ullaahi ama saniic ullaahi bihim waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala dadkaa dee uxud laguba laayay aynu soo marnay ma usiiba min almu'miniina yowma uxude imakana baqarkan cibaaro uu kaba ahaa arrinkaa ilaahay iyaga uu kuba sameeyo a dee shahaado iyo inuu taa gaadhsiiyey ayaaba khayrun u khayr badnayd oo ugaba khayr badnayd ee inay siibo joogaan oo arrinkaa ilaahay u doortay bal matalan saniiciisaas ah karaamadaa shahaado uu siiyey ayaa ah mid iyaga uba khayr badan inay kusii baaqi noqdaan adduunyo bal waa si ay kuba fasireen dee ay ma kala duwan laakiin bacd alculamaa baa waxay doorteen iyagoo cibaaraadka inoo dambeeyey ta'wiilka eegaya inay jumladii ru'yada ay intani kaba mid ahayd oo markaa maxay aan idhaahno wa ra-aytu waxaan arkay fiiha aydan baqaran lo- baan arkay waa mid wallahu khayru tanna waa hadal uu maqlay oo rasuulka riyadii bay qeyb kaba mid ahayd dhawaaqan uu maqlo saasa oo ilaahay dee hawaabkiisa iyo ama waxa agtiisa ku sugan baa khayr badan oo taasna waan maqlay wallahu khayru laga yaabaa ibnu isxaaq iyo halkan iyagu wallaahi matalan inay kaba dhigaan dee qasam oo kale khayranna ay nasbiyaan balse baan kuba daynaynaayo macnaa jumladii ru'yada maaha arrin kaleu rasuulka ilaahay leeyay dee waxaa khayr badnaa wixii ilaahay iyaga u doortay ee uba gartayba taas ba oo ah inay dee shahiideen taas baa khayr badane hadalkiibay ama wixii u arkay bay kuba jirtay waxana waa arkay hadalkana waa maqlay wallahu khayrun marka waa kan tafsiirkana inoo soo socda faidaa waaba hum iyagu macnaa lo-daa la gowracaye u arkay annafaru kooxdii inay yihin min almu'miniina mu'miniinta kaba mid ahaayee yowma uxudin qutiluu yowma uxudin maalintii uxud laba laayay oo bar markaa baqarkii ayaa waxaaba ah kolkol lafdigan imaka dee ismi weeye oo lo-dii laakiin haddaan eegno ficilka tan la midkee laba yimaada haddii la yidhaha baqara alarda ama baqara yadquru baqran oo laakiin master uu noqonayo qaafta ay sukunsanaanayso bimacnaa shaqahu weeye waa dilaaciyey marka lafdigan baa muxuu tilmaamayaaba dilaacin iyo jeexid buu tilmaamayaa dee waana kuwan iyagii la laayay hebal huruuji lagaba saaray barhkood beerkoodii lasoo saaray oo in markaa deeta meel ruwaad xadiidka duruqdiisa qaarkood baabay dhacdayba in in waa waa ra-aytu fiiha aydan baqaran wa baqran ama kaleo waa jeexid iyo dilaaco adigu waatu kuma fasire macnaha waa sida tii horeynu cuqba iyo raafic kuba soo maro lafdigan baa rasuulka ilaahay kaba qaatay macnahan uu tilmaamayo shaqi iyo dilaacin iyo taas ahayd inay tahay dad la laynayo inay dad la laynayo ay tahay qolooyinkan iyagu bal waxaa weeye cabiro oo kaleo dee tacbiir ruya kolkol dee baqarka ama lo-doo kale hindwaatan geesale iste kolkol iyadii dee bal matalan taa kuba dagaalanta dad muqaatiliin oo dagaalamayo dee ismarkaa taas way kuba fasiraan in kolkol matalan dee midkay keli ay tahay macno kale kolkol baa zawjadii iyo waxyaala ay kuba fasiraan bal adigu laakiin kolley waa taa aan yidhiba ru'yada marka la cabirayo qolooyinkaasi ay cabirayaan dee maaha uun cibaaradan haddii la arkay meel kastaba inay macnaha kuba yeelatay iyaga agtooda maaha ruuxan raa'iga axwaashiisa kala duwan baaba maalan kolkol ay ku kala duwaan siyaaqi oo kale in kolkol in ru'yadu siay uba socotay iyo tii ay lahayd iyo sidii lagu arkay bay kala duwan arrin bay soo naqliyaan ibnu ay ka soo naqliyaan ibnu desirin oo ru'yadii iyo tacbiirkeed kolley maqaam sare kaba gaadhay dee akhbaar aada u cajiibana sida albidaaya wanihaaya iyo amsaashe ay sooba naqliyaan bal haddaynaan ictimaadsanba kitaabkan yaree dee isaga loo tiriya aynaan ictimaadsan lakiin aimadu waxyaalihi ay sooba naqliyeen laakiin waxyaalahay soo naqliyan waxaa kaba mida inuu nin u yimi o wuxuu yihi anigoo aadaamayaan arkay anuu aadaamaya ayaan arkay adimaya markaasuu yihi waad xajaysaan waad xajaysaan oo dee taas haddana waxa la yidhi majliskoo lagama tegin baa nin kale ru'yada naftiisii sheegay markaasaa dee wuxuu kuma fasiray dee ninkan tuugo iyo waxyaalo uguma fasiray e kan xaj buu ugu fasiray waa aadaanu kana dee inuu waxadayo ama taasoo kaleo dhici karta inay qadciyo waxyaalo kuma yimaadaan markii la weydiiyey arrintu mid kaliya ahayd buu leeyahy ninkan dee dadkii fiicfiicnaa iyo dee wejigiisa waxa igama muuqday ruux dee taqwo iyo nuur iyo daaca igama muuqatay markaasaanu waxaan ugu fasiray waadin biاnnaasi fi اlxaj yaatuuka rijaala kana dad dee ka ahlu sharka dee wejigiisa weji khayr kabuu muuqado taasoo waxa uu kuma fasiray oo kale faadada baadidn ayata alciru inakum lasaariquna taasuu la doontay oo waa xaaladiisan iyo tan markaa kolkol baa dee tan waxyaalihii ay isbedbedeli karaan ciddaa dee bal noocaas aba taqaan oo kolkol shaksiga raaciga kol ru'yadu say uba timi siyaaqeedii bal markaa baqarkay leey dee waxyaalo badan bay iyagu sheegaane rasuulka ilaahay wuxuu kuma fasiray lafdiga baqrigii baqarkii baad macnaa baqri shaqin iyo dilaacin iyo dad walaynayo dee waana tii dhacdayba wain alkhayr waa halkan qolooyin kale wallahu khayru waa wixii uu maqlay bay kaba mid ahayd khayrkina oo macnaa wallahu khayrun taan maqlayna khayrkan markaa riyada iyagana la socotay waxa weeye wuxunbaaban arkay waa markii dambe umuuru ay dhaceen ay wada muuqdeen khayrku maa jaء اllahu bihi wixii ilaahay la yimi inuu ya min alkhayri khayr ah bacdu intaa dabadeed oo intaa dabadeed khayrkii iyo fadxigii iyo wixii ilaahay inoo keenay inuu yahay wallahu khayrun waa hadalkaa aan maqlee ruyadii kaba mid aha inta baa culimada deeqa ay u raajax yeeleenba wallahu khayrun in macnuu uu yahay uun iyadana jumladii ru'yaday kaba mid ahayde aanay ahayn un qolooyinkaas dee arrinkaa kuba imanaya isi asiibitaankaa la asiibay dee iyaga taasaa uga khayr badnaydba inay sii joogaanba iyo wasawaabu sidqi runtii dee aan kuba sugnaanay xaggii iimaankii iyo camalkii diinta iyo taas ajrigiisii aladii kaasoo aataana allahu ilaahayna siiye aataana acdaana allahu bacdu intaa dabadeed yowma bedrin beder maalintiisii bacdu bal markaa e kolley wuxuu ku binaysnaanayaa damo isagoo idaafadii ay kaba maqan tahay oo halkan dee markaa idaafadii kol hadii lagaba gooyey bacdu markaa waa waktigaa iyo intaa hore waxaasi dhaceen dabadeed sawaabkii sidqigii ilaahay ina siiyey iyo khayrkii ilaahay noolaba yimi ayuu ahaana khayrkaa aan maqlay ee wallahu khayru la yidhi yowma bedrin maalintii beder beder dee haddaan albedru gazwat lbedr اkubraa eegno uxud way kaba horeysay iyadaa horeyso beder baa dambe dee uxud baa dambeysay bal matalan markaa culimadu waxay halkan kuba fasireen bederkani inaan looga jeedin ina waa kan rasuulka ilah yihi intaa dabadeed khayrkii ilaahay keenay ee fadxi lahaa ee nasri lahaa ee bal taas ahaa ayaabu ahaa arrinkan khayrkan iyadna ru'yadii qeyb kaba mid ahaaye bedrulmawcid waa ama albedr athaniya bedertaa ay culimadu ay dee cibaarada kaba cabiraan macnaha waxaa dee jirtaba maalintii uxud markii dagaalkuun joogsaday ballan baa la qabsaday hadalladii dee la isdhaafsaday abu sufyaan iyo markii dambe cumar yaha soo galay intii hore rasuulka ilaahay ha lahaada ha uga jawaabina lakiin waa ti laysu jawaabay ugu dambeyn waxaa iyagaa ballantu xaggooda kaba timi oo yidhaaha ballanteenu waxa weeye halkii aad dadka iyagii ku layseen iyo waktigaa waktigiisa ka dambe bedrulmawcid baa la yidhaahaa ballantii rasuulka ilaahayna wuu aqbalay markii waktigii dhowaaday ayaa iyagii ilaahay cabsi kuma riday malaa dee duruuftiina xagga abaar iyo waxyaala adigu may saamaxayne waxay dooneen dee bal inaanay tegin haddana de ceeb waxaa ku noqonaysa iyagoo weliba markii hore madiine uguma tegey haddii dee carabna la maqlo la yidhaaho rasuulka ilaahi asxaabtiisii way yimaadeeno qoraysh baa baaqatay iyadoo ballantaa la lahaana ceebtaasna way kaba baqdeen markaa nin buu laaluushay oo uu yihi bal iyaga cabsi geli si ay iyagu u hadrhaan isagina inuu yimaado abu sufyaan ma doonayo oo waxa weya aladiina qaala lahum الnaas ina الnaasa qad jamacuu lakum fakshawhum fazaadahum iimaana oo waaba dee ninkaa ni markii dambe waa islaamaya nin baa la yidhaha nucaym oo iyagii isna xoolaa loogu ballan qaaday bal cabsi geli deetuu yihi waa kaasoo dad badan baa laydin urursaday oo ciidan badan ha imane de waa ka iyagoo halkaasa idinkuma yimaadeen oo dhibtaasi idin gaadhsiiyeene idinkuha soo bixina waa ti ay muslimiin xasbuna allah wanicma alwakiil la yidhi waa la wada tegey markaasay halkii cidi ugumay iman wixii ay wateen iyo tijaaro ahaana suuq buu ahaan jira isugu yimaado way iibsadeen de iyagoo aan wax dhiboo asiibtay jirin fadli ilaahayna la soo noqday halkii kasoo laabmeeno waa bedrulmawcid taas bay ahaydba marka bal arrinkani waxa weeye bedertani waa yowmu beder iyadaa uxud kaba dambeyso waa bedrulmawcid waa taa ilaahayna fanqalabuu binicmati min allahi wafadl lam yamsasum suu iyagoo wax dhibi taaban ayay deeta soo laabmeen oo halkii ay kaba soo noqdeen qoladii kalena way baaqato maba iman quraysh iyo de abu sufyaan iyo ciidankiisii bal markaa yowma bedrin waa bedrigaa labaad taas bay noqonaysaa taas baa uxud kaba dambeysay wey bal qolooyinkiina sharaxaysaa kelimaadkan bal qolooyinka mucabirinta waxay ku cabiraana dee barhkoodna halkan waabay ugaba sii badan yihiin sheekhe way idin yar eegan doontaan inaga xadiisan yar wadaya xdثnي محمد بن ساr التميمي قال xdثna أبواليماني قال أخبرنا شعيب عن عبدالله بن أبي حسين قال xdثna نافع بن جuبير عن بن عباس dadkana horeynuu soo wada marnay cبدالله بن أبي حuسين المkي waa nin cاalimna ahaa نافع بن جuبير بن مطcمna isna waa nin cاalimo qرayشha weeye عن بن عabاس qاaل qadima waxaa yimi مسayلمة الكdاaب ninkaa مسaylimo la odhanaye beenta badnaa ayaa calىa cahdi الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay buu almadinata madiine yimid fajacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu yidhaaho dad badan buu watayna yamaamuu kaba yimi in jacala hadduu yeelo lii aniga muxamadu muxamed alamra arinka waa dee khilaafada min bacdi dabadi hadduu ii yeelo oo uu noqdo anigu ka khaliifkiisa ah tabictuhu waa raaci taas hadalladaasuu ku hadlayay waana yimi faqadimaha madiinuu yimi fii bashari dad kaiirin badan oo min qowmihi tolkiisii reer bani xaniifa kaba mida isagoo la socda ayuu madiine yimi oo madiine ayaanu yimi kuna soo degoo meel buu degay faaqbala ilayhi nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa xaggiisii u kacay dee waa nin yimi madiina dee waaba taasi uu laba hadlo waana kan waxyaalahan lahaabe wamacahu alxaal macahu rasuulka ilaahay maciisana haabit bnu qays bni shamaasin saxaabigaa jaliilkii ansaareed uu yahay waa khadiibkii ansaareed waqtigoodii rasuulka ilaahayna khadiibkiisii weeye salawaat ullaahi wasalaamu calayh markay qolooyinkaa ufuudu yimaadaan oo dee shaacirkoodiibay wataan oo khadiibkoodiibay wataan waa la faanayaayo waa la hadlayaayo ninkii isagu khudbeyn jiray u jawaabi jiray dee waa khadiib ahaan shaacir ma ahayne waa saxaabi jaliila markii dambena wuxuu kuba dhintay musaylima dagaalkiisiia dadkii lagu laaye wafii yadi nabiyi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay gacantiisana qidcatun qidco waa laan ama qidco gobol jar qidcatu jariidatin waa laamaha nakisha in qidco oo kaba mid ah ayaa gacantiisa kuba sugnayd markaa rasuulka ilaahay watay uu socday xataa waqafa ilaa istuultaagay calaa musaylimata o fii asxaabih dadkaa badanee uu watay oo dee waktigii rasuulka ilaahay ba nebinimo waa sheegtay oo asxaabtii imaka laakiin waa ka tan laho aada uma u daahirsan laakiin de waa ka arrinkanaa ku jiriya damacan dadkii uu watay dhexdooda kuma sugan qaala markaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay baa ku odhanaya intuu dul joogsaday low sa'altani haddaad iweydiisato hadi alqadcata iska daa khilaafo iyo umuurahaas waa laantan yare qorigan yare egegan weeye hadihi alqadcata maacdaytukaa kuma siiyeen walan atacaddaa mana gudbayo oo amrallaahi amarkii ilaahay fiika adiga shanigaaga taas ma gudbayo bal halkani kolley xagga riwaayada nusqooyinka muslim oo dhan tan baa dhacday xadiidka bukhaarina waa la wariyee walan tacduwa amrallaahi fiika taas baa isaga bukhaari ay ahayd kolley labadaba macnoba waa laba macno oo saxiixo tan aan hayna maxay noqon walan atacadda anigu ma gudbayo oo anigu amrallaahi amarkii ilaahay fiika adiga shaniga oo macnaa uu kaba mid yahay dee waxaa doonayso inaanan istikhlaafba ah ama mushaaraka arrin adila wadaagsato ah inaan betel matalan aan lagaa yeelin oonan ku aqbalin taas ama waxaaba weeye dee in taasoo in amarkaaga iyo wixii dee bal matalan layguba soo dejiyo xagga mucaamalada waayo ruuxani waa kan wafdiga ah xataa isagoo waxaan sheeganaya qatli dee waqtigaasoo wufuuda lama leynahayn oo kale marka wixii ilaahay iguma soo dejiyey bal matalan inan dee marka almucaamala bilati hiya axsan iyo taas anigu taa ma dhaafayaba ama haddii la idhaha walan tacduwa amrllahi fiika oo bukhaari riwaayadiisa xadiidkan macnaa ilaahay amarkiisii iyo qadihiisii iyo qadarkiisii wuxuu kuba sabqay idna ma dhaafaysid oo dee wax kasta sheego waxa kasta dhe laakiin qadihi ilaahay qadarkiisii oo de waa inaanu muraadkiisan iyo waxaan uu doonaya aanu kuba guulaysan waxaan uu rajaynayo uu kuba hungoobo dee uu halaagsamo oo laba dilo oo da taas arrintiisu ay kuba baaba'do amarkii ilaahay jaanibkaas ahaa ma dhaafaysid adigu markaasaa rasuulka ilahi wuxu uhi wala in adbarta haddaad daba jeediso ujeeddadu aad xaqan aqbali weydo oo daacadii iska diido layacqiranaka allahu ilaahay wuu ku dili doonaa waa ku halaagi doonaa ku boqongeyn doonaa caqrigu alqasbi waina anigu la araaka waan ku arkaayo aladi kii uriitu fiika manaa uriitu lay tusayo fiika adiga shanigaaga ma uriitu wixii lay tusayo imaka waxaan kugu arkaa iga kaa muuqda wixii aan laygu tusayn manaamka kuma arkay ayaa iga kaa muuqata maxalushaahidku waa intan waanu inoo dambeeya manaamkaasi u ahay wahada kana haabitun haabit weeye oo yujiibuka cani macnaa hadal intaa ka badan haddaad doonto iyo taas dee isagaa kuu jawaabayo aniga xaggayga cidda kaaga jawaabaysaa waa kanoo haabit weeye tuman sarafa canhu rasuulka ilahi iskaga tegay intuu intaa yidhi bal ru'yadana laakiin maxay ahayd maxaa rasuulka ilahi la tusay waa kan ibnu cabaas isagu dee hore rasuulka ilahi intaa kamuu maqlin waktigan laakiin waa joogay madiine isagu saxaabi kaluu weydiiya waa kan ibnu cabaasin noo soo noqlinayo wuxuu hi faqaala ibnu cabaasin marka maadaama xadiid kaleo abu hurayra warinaya kana isagaa warinaya kolley laba raqan bay kala siiyeen gees kale kaa hore ee ibnu cabaasin maka inoo warinaya dee waa kanoo isagu waasida kumuu warin oo raqamka hore uu leeyahay isagii baa doondoonay ibnu cabaas bal rasuulka ilaahay arrinkan uu sheegu yihi wainii la araaka aladii uriitu fiika ma uriitu kii buu doonaya inuu ogaado o saxaabo kalu weydiiyo abu hurayra marka maaha mucallaq maaha sanadkii hore ayaa xadiidkan inooguba sugan oo sanadkii hore ka bilaamayey moxamed ibnu sahli tamimi abulyamaan shucayb cabdillahi bn abi xusein naafic ibn jubayr can ibni cabaas sanadkii waa kii oo kale ayaa xadiidkana lagu warinaya laakiin maxaa kusoo biiraya un ru'yadii rasuulka ilaah iyo abu hurayre oo ugaba waramay oo wuxu uhi fasa'altu dadkaan weydiiyey can qowli nabiyi salى اllahu alayh wasalam inaka araa aladii uriitu fiika ma uriitu kaas baan weydiiyey saxaabadii faأخbaranii abu hurayrata wuxuu igu waramay أna النabiya salى الlahu عalayه wasalama qaala inuu yihi bayna waqti ana anigu naa'imun aan hurdo anoo hurda waatane ra'aytu waxaan arkay fii yadaya labadayda gacmood siwaarayni laba siwaar oo min dahabin waa waxaan dee dumarku ay cududaha gashadaan san imaka dee waxyaalaha shuuliyada oo kale ama sidayaasha wixii la odhan jiray weeye siwaarayn oo dahab ka samaysan fahamanii waxa hami geliyey imruga geliyey sha'nuhuma sha'nigoodii fakabura calaya way iguba cuslaadeen wayo ana siday halkan kuma fasiraan kolley imaamku halkan kumuu sharxin be sababtay u hamigeliyeen ee rasuulka ilaahay waxaan ay ugu cuslaadeen u weynaadeen dee waa xilyat anisa waa dumarkii xilyadoodii weeye isagiina gacmihii buu gashayo walow dee adduunyaa la jooga maha aakhira iyo waa ta'asura iyo waa la leeyahay aakhira be waqtiyada hore mulugti iyo waxyaalahaasna way qaadan jireen wixina weliba waa dahab markaasaa rasuulka ilaahay baa tani ku weynaatay oo lafdiga xadiidkaaba ka bura ee صaxiixa kuba sugan faahamanii shanuhumaa waxay hami geliyey oo aan dee murugaba geliyey shanigoodii fauxiya ilaya fi lmanaami waxaa lai soo waxyoodo manaam laigu soo waxyooday an infikhumaa afuuf oo afuuftaaba la yidhi ma wax culays iyo uma baahan suulintoodu waa tane fanafaktumaa waan afuufay fadaara way duuleen wixii markan afuufay un baabay duuleen oo dee taasi ay tilmaamaysa isaga iyo kii lamidka aha ee cansi oo kale shanigoodu shanigaa tirtirmaya inuu yahay iyadoon juhdi weyn iyo waxyaala loo gelin walow dee culays weynay markaa waxoodu baaba-ayaan reedi aanu kaba hadhayn fanafaktumaa fadaara marka rasuulka ilaahay isagaa fasiray oo faawaltuhumaa labadood markii dambe dee ay afuufkani tilmaamayo duulitaankani tilmaamayo inay tirtirmayaan oo ay baaba-ayaan waana mucjizaadkii rasuulka ilaahay dee dabadiba intani muuqatay khaasatan markay musaylimo laba eege waxaan ku awilay kadaabayna laba been badan oo yakhrujaani baxaya min bacdi aniga dabadeed soo baxaya fakana axadumaa midkood wuxuu aha alcansiya saaxiba sancaa oo magaaladaa sanca ninkii saaxiibkeeda ahaa aswad alcansi walaakharu ka kalena musaylimata saaxib alyamaamati magaalada yamaama la odhan jiray ninkii saaxibkeeda ahaa manaa rasuulka ilaahay wuxuu arkay dahabkaa iyo labadii siwaar waxay noqotay oo uu rasuulka ilaahay kuma fasiriyay layihi afuufee markiiba iska baaba-ee duulay labada kadaab ee dabadeed soo baxaya buu yihi halkan rasuulka ilaahay inuu yihi waxa weeye waxay soo baxayaan yakhrujaani bacdi sheekhu wuxuu inoogu fasiray quwadooda iyo shawkadooda waayo labaduba nebinimo rasuulka ilaah noolba ayay sheegteen laakiin shawkadooda marka la eego iyo quwadooda iyo markaa de ay wax marka dambe haba tirtirmeene iyo muxaarabadooda muslimiintii iyo dacwahum anubuwa taasi way horeysay be umuurahaasaa soo baxaya lakiin sheekhu kolley hadalka qeyb baa nadar ku sugan yahay in uu sheegtay rasuulka ilaah jooga muslimat lkadaab waaba kan dee hadalkan lahaa sheegayna laakiin shawkadiisii iyo markuu ciidan badan yeeshay oo muslimiintiina uu la dagaalamay ha rasuulka ilaahay dabadiba ahayd salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo markii dee rasuulka ilaahay wafaadayba ee carab kale oo badan oo wax dee diida khuduuc khilaafadii ay u khuduucaan iyo abubakar iyo zakadii bixiyaan iyo dee magacan xuruburidda magacii shaamil buu iskaba noqdee laakiin qaybo aan dee diidin islaamnimadkiia laakiin sakadii diida iyabaa ku jira iyo kuwan dee iyagu ridoobayba oo dee carabna badankoodii bay noqdeen waa taas bay ahayd oo markaasaa ciidankiisi muuqday ee muslimiintuna markii dambe waa tii la tegey halkaas ciidan badan tego khaalid ibnulwaliid iyo uu hogaaminayo marku dee markii hore reer bani tamiim iyo dadkii dhexaha ayuu sii maray qolooyin kale ee uu bal matalan dee kolley inay dad badan baa kaba sokeeye markii laba gaadhay najdi meeshiisii laba gaadhay ugu dambeynna saxaabo badan oo qura u badnayd in haba dhimato de ayaamo markaa laba dagaalame laakiin markii dambe waa tii arrintiisi ay baabaaday isagiina la dilay dee dadkiisiina laga qaalib noqday taas bay noqotay bal taas iyada waa sax laakiin walow dee sheegashadiis laakiin ninkan aswad ulcansi nin weeye horta isaguna nebinimo sheegto mala nooc sixirna watay rasuulka ilaahu jooga salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bay shawkadiisu muuqatay iyo quwadiisu iyadoo rasuulka ilaahay jooga ayuu muslimiintii laba dagaalamay sancana uu ka soo saaray waayo rasuulka ilaahi jooga laga soo saaray sanca dadkii muslimiinta ahaayee joogay iyo taasba oo qaday markaa dee sanca uu fadhiistay laakiin ma waxaana dhacday walow aan dee ciidan weynoo lagu qaaday jirin waktiyadii rasuulka ilaahay wafaadi doono uun bal rasuulka ilaahayna uu sheegayba taas ayaa haweeneydiisii markaasoo ninkii markii hore caamilkii rasuulka ilaahay oo reer faris ahaa dee malaha haweeneydiisii ahayd iyo bal cid kale ayaa ka qeyb qaatay oo ninkii adigu gurigiisii baa lagu dilay arrintiisna saasay shawkadii kuma baabaadee laakiin markan uu quwada yeeshiyo taasi weli xayaatadii rasuulkii ilaahay bay ahayd waktigan uu wafaadin waxa laga yaabaa ee la dilayna inuu habeenkii rasuul ilahay ama markuu dee adigu ayaamihii ugu dambeysay noloshii rasuulka ilahay bay ahayd oo marka waxaan leenahay un waa xagga taqliib un bay noqonaysaaye laakiin quwada cansi iyadu marka hore iyo shawkadiisiyo horey u muuqatay oo markaa dee uu kaba soo saaray camilkii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh sancaya uu kaba soo saaray markaa uu dee meel kale yimi waana markaa rasuulka ilaah joogo kolley uu kuba tuuray ninkii dee waxa weeyaan abu muslim alkhawlaani oo kale dabka uu kuba tuuro gubiba waaye waayo iyadoon warka la tegin uu ninkuu doonaya inuu hijroodo markii la yidhi iskaba saar kolle waxaan filaya ismacana markaa muu soo gaadhin ayuu dee tani dhacdo laakiin waa kii rasuulka ilaah wafaaday madiine tegey markaasu abubakar iyo cumar iyo uba tegeen bal adigu waa inta yaree jirto halkaa cibaaradiisa une laakiin macnu waa takliibe bal xaaladoodu taas bay ahayd labadiba sidii bay kuma baabeen ay ku tirtirmeen وxdثna محamed بن رافع qال xdثna cبدالرزاq qال أخبرna معmr عن hmام بن منبه qال hذا ma xdثna أbو هريرة عن رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم فذkر أحاadيث mnها waa cibaaradii aan soo nqaanin soo baranay وqاaل waxaan yihi أbو هريرة وqاaل رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بينma وqti أna anigu ناaئم aan hurdo utiitu waxaa layla yimi oo lai keenay khazaaئina اlardi dhulka khasnadihiisi iyo mafaatiixdoodii baa lai keenay fawadaca waa dhigay waa kii aatigahaya u keenay ismi markaa ficilku majhuul uma binayso taas baan kaba dhigaynaa ee faacilkuna markaa waxaan ka dhigayna waa alaati bkhazaa'in اlardi wey kan la yimi ee mafaatiixdii khazaa'inta waday ayaa wuxuu dhigay fii yadaya labadayda gacmoodoo uu geliyey uswaarayni kollay siwaar iyo suwaar siintoo la kasriyo oo la damiyo waa laba luqo luqadana waa luqo saddexaad oo uswaar markaasoo hamze lagu kordhiye dee waa isla wada macno waa maa yudacu filiyadie dee markaa saawiradii fii yadaya uswaarayni oo min dahabin dahaba ayuu gacmaha igii dhigay markaa faacilkii wadaca waxaan idhi waa alaati bikhazaa'in alard saa daraaddeed bay uswaarayni mafcuulnimo ugu nasbisnaatay haddii ficilka hore majhuul uu yahay ee uswaarayni iyo may timaadeen meesha oo waa la rafcin lahaa wey fakabura calaya way weynaadeen oo arrinkii baan cuslaystay oo waa hamaani way hami geliyeen waxyaalahan dee aan xuli ragba ahayn iyo taasee gacmahaygii kuba sugan fauxiya ilaya waa laisoo waxyooday an yanfukuma afuuf baa layguba yidhi fanafaktumaa waan afuufayo fadahabaa way tegeen oo way duuleen saanoo macnaa way tirtirmeen oo tani waa idxmilaalka arrintooda kuba dhacayso dee waa qeybna mucjizaadkii rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh faawaltuhumaa waxaan labadan uswaar ama siwaar ku awilay oon ku fasiray ru'yada aan arkay ee tan iyo markan inay duuleen oo isii ku baabi'eenba alkadaabayni labada beenaalayaasha ama beenta badan aladayna ana baynahumaa aan u dhaxeeyo saaxiba sancaaa wa saaxiba alyamaamata ode yamaama sharqi iyo xaggaasay kaba jirtay waa najdi weliba najdigaa durugsan bay ahayd saaxiba markaas walow aan bal matalan kolle bilaadaa najdi unbay kaba mid ahayd taxdiid halkii ma xadidi kareen iyo bal matalan saaxiba sanca labadaas ayaa aan kuba fasiray labadaa bendeel shanigooduna waa kaas oo kutubu taariikhna umuurahoodii way inoogu wada sugayn dee xaaladooda khulaasadoo koobanna taas bay ahayd bowl xadaثna mحamed بن بشhاar qال xadaثna وهb بن jarيir qال xadaثna abي عan abi رajاء الcdاridiي عan samurة بn jundb وhb بن jarيir abihii jarيir iبn xaaزim buu kaba warinaya ninka caalimka ahaa اkhtilaaط baa ku yimi sanadihii dambe ee laakiin awlaaddaa fiican buu lahaayo dadka way u diideen cidi inay wax ka maqasho ama la kulanto way u diideen way xijaabeen oo adigu bal matalan si aanu dee axaadiidta markii dambe xifdigiisii xumaaday aanu uba sheegin oo bacd alikhtilaaط waxba lagama maqlin waayo inamadiisa ayaa ka manciyay dadka iyo inuu xadiidba sheege xadaثna whb بن jarيir xadaثna abي can abi رajاء الcdاridiي can samurة bni jundubi qaala wuxuu uhi صaxaabigaasi kaana nabiyu salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa salo subxa salaada subax marka uu tukado aqbala calayhim ay aqbala calى الnaasi biwajhi oo dee ruuxii imaamka ahaa xaggii qibladoon uma soo jeedayo ee waa san dee sii sunna uu ahaayo dadkii ayuu soo qaabilaya uba soo jeedsanaya haddaba dadka ayuu wejigiisa soo qaabilinayay oo faqaala waxaanu odhanayay hal ra'aa miyuu arkay axadun axad minkum idinka idinka mide albaarixata waa habeenkii xalay ahaa ru'ya ru'ya ma arkay kale xadiis dheero dee iyagoo wuu uga warrami jiray oo xadiidka bukhaariye ay wariyeen ee markii dambe rasuulka ilaahay ru'yadii u arkay u bal matalan taas uu kuba fasiray ama wixii la tubasayba uu kuba sheegay ba xadiidku waa xadiid dheer buu ahaa ee waa intii maqsuudkii buu soo qaatay hal ra'aa axadu minkum albaarixata ru'ya ru'ya ma arkay de marka haddii cidi ugaba waranto waa u cabiri jiray waa u fasiri jiray xadiidku bal wuxuu leeyahay nusqooyinka muslim oo dhan albaari xataa dhacday kolley casharkii xalayto ayuunbaaba inooguba sugnaa saclab iyo qolooyin kalena uu kaba soo naqliyey de horena waan usoo sheegnay xalayna waan sheegnay oo sharaxa inooguma sugnayde markaad eego luqawiyiinta waxay soo naqliyaan saclab iyo markay dee maalin noqoto ilaa inta gelinka hore o dhan habeenkii hore marka la sheegayo in alleylata la odrhanayo ee markay zawaal gaadho ayaa albaarixata la odhanaya innaga kole dii waaguba beryo de waa xalay unbaaban odhanaynaa taas waatay uu kaba soo naqliyey saclab iyo qolooyin kale laakiin xadiidkii maxaa inooguba sugan iyadoo subax la joogo waa salaadii subaxoo weli cadceed baanay soo bixin markuu tukaday rasuulkii ilaahay waa qabla zawaal bal qabla duluuci shams isagoo albaarixata halkan yidhi markaa bal waxay kuwa xambaarnaanaysaa buu leeyahay hadalkaa hore inoo horeeyey in dee marka xaqiiqa ahaan ama xaqiiqada la eego waa isticmaalkaas ee albaarixa majaaz ahaan waa la odhanayaa buu leeyahay laakiin haddii arrintu ay noqoto inmay aan si kale baltaa laguma awilin wuxuu leeyahay qolooyinkaa lahaa alleylata un mooye albaarixa lama isticmaali karo qowlkoodu baatil buu noqonayaa almuhim waxaan leenahay tanna waa la isticmaalaa oo waa ti aynu soo aragnay leylata oo qabla zawaal loo isticmaalo albaarixana waa ka xadiidka baxalina waanu shaarnay inooguma sugan oo laba is markaa waa la isticmaalaayo bal markaa waxaan leenahay labada xaalaba waa jaa-isba taasi iyada waa mid xagga dee iqbaal اlimaam almusali bacda salaam istixbaabkiisa waa inooguma sugan yahe wuxuu leeyahy waxaa kaloo kuma sugan istixbaab sal can ru'ya lakin de waa ninkii bal rasuulki ilaahay waa ka almusadad bilwaxyi aqoontaa kaleba lahaayee dee tacbiirkiisi isagu ahaaba taas ee ruuxii haddii aanu cabiri karahayn amaanu macrifada lahayn ama taa lahayn wuxuu dad weydweydiiyey u idhaahaa yaa ru'yo arkay imaka halkan sheekhu wuxuu leeyahay istixbaab su'aal can ru'ya walmubaadarati ilaa ta'wiiliha wa tacjiiriha awal nahaare ee waa ciddii malaa malaa macrifataa uma lahayde laakiin wuxuu kusii cilaynayaana horta mid weeyaan oo inta aanu ruuxu dee ashkaashiisii ruuxii ruyo arkay hadhow suuqii markuu tago ama ashkaashiisi waxa laga yaabaa inuu kala iloobo laakiin markan weli hagaag buu u xusuusan yahay oo dee dihnigiisii baan wax kale kuba shuqloomin ruyadiina waktigii uu riyooday buu kuba dhow yahayba oo kale waxaaba dhici kartana wax habboon in loo degdegaa inay tahay haddii khayr lagu dhiirinayo ama lagu boorinayo ama macsiyo loogaba digayo bal umuurahaas baabay dee tani tahay lakiin waxaan leenahay waa ciddii dee makansanaysa tan arrin kalena wuxuu sheegay salaada subax oo kale haddii ama cilmi lagaba hadlo waa dirsi waa shay khayra ama ru'yo tafsiirkeediiya waxyaalaha caynkaasa wala waqti dikri ay tahay rasuulka ilaahayna kolkol ilaa dee cadceedu soo baxdo uu dikrigaa wadi jiray bal fadli weyna ay tibiri umuuraha caynkaasa ka hadalkeeduna inay dee shay mubaaxa tahay dee horena waxyaalo ka duwan baaban soo aragno bal umuurihii jaahiliyada inay kaba sheekeysan jireen oo taas iyo waata xadiid kitaabkeenan kuba sugan kuba timi rasuul ay qosli jireen isaguna uu muusoon jiray arrinta ugu dambeyse uu sheegayo istidraablqibla fi juluusi lilcilmi waaba san u fadhiyo qibladii oo dhabarka loo duwo marka cilmi loo fadhiyo ama keyrkii iyadna dee wax basi kuma sugnaa rasuulka ilaahi waa kan kasoo jeestay iyagii buu ujeestay qibladu dhabarkiisay ahayd cilmi uu sheegaya bal dee say khudbaduba tahay weeye taas oo kale walow dee ay ashraf almajaalis istiqbaal qibla ay tahay laakiin cilmi sheegitaankii iyo dadla hadalkii iyo waxyaalahaas iyadna inay mubax tahay taas baa iyada inooguma sugan bal kalley hadalkaa malaa yar dheeraaday waana wakti kalley kitaab weyne uu bilaabmayaa dheer inoo bilaabmaye de intan baab baabkuna waa yar dheer yahay bal waxaan eegi doonaa mucjizaadkaan gaadhsina inta yare horaan yar wadaya bismi illahi الرaحmaan الرaحيم kitaab الfadaaئili fadaaئisha kitaabkeedi iyo alfadl jamcu fadiilatin weeyaan oo de waa khisaasha fiifiican ee la leeyahay ee cilmigii iyo shajaacadii iyo karamkii iyo bal umuurahaas fadaaئishii ayuu baabkeedii yahay kolley kitaabkana rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh fadaaishiisii mucjizaadkiisii khisaashiisii khasaaisiisii iyo shamaaishiisii waa inooguba imanaysaa ambiye kala duwan iyo rasul kala duwanna fadaaishoodii baa inoo iman doonta saxaabo kala duwanna iyadna fadaaishoodii baa inoo iman doono abwaabo leh bal markaa waa umuuro dee muddo inalaba socon doona kitaab alfadaail markaa rasuulka ilahi baa uhoreyn doona wuxuu uhi baabu fadli nasabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay nasabkiisa bal fadliga uu leeyahay iyo wa tasliimi اlxajari dhagaxa salaamtiisa caleyhi korkiisa uu salaamaya qabla nubuwa mucjizaadkii uu dambeeyay ama baab uuba dhigto malaa dee asabku waxaabu ahaan laha halkaase ee laakiin bal dhagax salaami jiray rasuulka ilaahay ama dhagaxuu salaami jiray weliba qabla nubuwa xadiidkan ku arki doonaa xadaثna محamed بن مهrاn الrاziy ومحamed بن cabdالرحمن بن سhم جamيعا عن الwليd qاl بن مهrاn xadaثna الwليd بن mسلم waa wlid بن mسلم kan bay qolooyinkani ka wada wariyeen ama labadoodani lakiin cibaaradii marka محamed بن مهrاn ba ahayd xadaثna الwليd بن mسلم qaala xadaثna اlأwsaaciyu kole waa nin tadriis adag lagu yaqaane waa kan dee samaaci meesha jiro xadaثna اlأwsaaciyu عan abi camaarin shadaadin kolley waa nin meelo kalena kuma sugan oo shadaad ibnu cabdillaahi baa la yidhaha kolley nin mawaalidii kaba mid ahaa oo laba yidhah de waa almawiyi iyo adugu ma laha mucaawiya mawlihiisii annahu ninkaasi samica wuxuu maqlay waasilata min alasqaci waa saxaabiga yaquulu xalu ku qowlayo samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu in allaha ilaahay istafaa waa doortay kinaanata reerkaa kinaana la yidhaah waa tan rasuulka ilaahay abtarsiintiisa uu ku gala quraysh baa gasha reero kaleo kinaani ina wey jiraan waa kinaanat ibnu khuseyma ibnu mudirka ibnu ilyaas waa kaa rasuulka ilaahay nasabkiisa kuba sugan marka reerkaa kinaano la yidhaaho ilaahay waa doortay min waladi ismaaciila ismaaciil ibnu ibraahim awlaadiisii dee carabbe uu dhalo ee badnayd waa reerkii uguba budnaayo reerkaasuu kaba doortay wastafa waa doortay qurayshan qurayshna min kinaanata kinaana qraysh kolley in badanoo ahlcilmiga kamida waxay yidhahdeen nadir ibnu kinaanu kaba bilaabmaa nadir ibnu kinaana barhkood baa yidhaha fihr ibnu malik ibnu nadri weeye quraysh ninkan laba yidhahaaye laakiin kolley ma kala dheero waxay yidhahdeen nadrina malik un baabu dhalay malikna fihri un baabu dhalay oo markaa kolley cid kale oo markaasoo haddii fihri aan kaba qaadnana cid kale oo ilaa nadri soo gelaysa meeshii ma jirte waa walad nadri dee malik iyo fihri iyo waa keli keli bay yidhaahaan haddaba qurayshna wuxuu doortay min kinaanata reer kinaana marka haddana la eego quraysh buu kasoo ilaahay ka saaray oo kaba doortay wastafaa min qurayshin qurayshna waa doortay min bani bani haashimin min qurayshi bani haashimin reer bani haashim buu qurayshna kaba doortay oo qurayshna reerkii xulkooda iyo doorkooda ahaa uguba mudnaa waa bani haashim wastafaanii min bani haashimin de waa arkusan usoo socday rasuulka ilaahay baa kasoo dhex baxayey kolba wuxuu raacayay khayr alfariiqeyn markaa la kala saaro ee la kala baxo khayr alfariiqeyn buu raacayay si u waday ilaa u ilaahay subxaana wa tacaala dee arxaamta daahirkahayd iyo aslaabtaas isagoon marna sifaax iyo waxba soo marin uu kasoo dhex saaray salawaat ullahi wasalaamu calayh fahuwa khiyaaru min khiyaarin min khiyaarin min khiyaar rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh bal de waa afdal albasharba وxadثna abو bكر بن abي شhaybةa qاaل xadثna yaحyى بن abi abi bukayrin عan ibrahim بn ضahmana dadka horeynu usoo wada marnay qaal xadثna xadaثanii simak بnu xarbin عan jaabir بni samurata qaala wuxuu hi صaxaabigaa jaabir بn samura qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم abina waa صaxaabi samura horeynu halkii kitaab اlimaara uguba soo marnay isagoo xataa abihi xadiiث ay wada warinaya in xadiiث oo ka qarsoontay aabihii weydiiye xadiidkii de waxa weeyaan اثنى caشhر amيirا min qrayشhba kulh min qrayشh qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi inii anigu la acrifu waxaan garanayaa xajaran dhagax bimakata oo maka kuba sugan oo kaana ahaa yusalimu mid salaamo calaya korkayga qabla an ubcaثa arin intaan laysoo dirinba ayuu isalaami jiray waa salaam uu maqlayo rasuulka ilaahay de ama aلsalaamu عalayka ya moxamed ha yidhaaho ama xataa bal de waxaa kusoo socday nebinimo ayaha kuba salaame dhagax baan garanayaa ku sugan maka oo isalaami jiray qabla an ubcaثa inii la acrifu alaan imaka waan garanaya macnaa ma iloobin weeye dhagaxii waan garanaya waan xusuusnahay bal xadiidkan tirmidina muslim uu la wadaagsaday markaa isaga waxay ahaydba in kana yusalimu calaya layaaliya bucitu waa lafdiga tirmidi waa xadiidkanun habeenadii laysoo diray ayuu isalaamayey markaas si ay labada lafdi u jamciyaan culimadu waxay kaba dhigeen layaaliya bucitu macnaa waqti dee bicadii dhowdahay waa qariibna bictha waa habeenadaa lasoo diri doono laakiin intaan lasoo dirin malagu aan uba imaanba weye ayuu arrinkan maqli jiray bal markaa tan oo kale horta culimadu waxay kaba cabiraan erhaas waayo mucjizadu tan kaba cabiraan mucjizadu waa nebi waa iyadoo waxyigu u yimi rasuulkii oo dee risaaladii ama nebinimadii ay uba timi ayaa isaga arrinkan laguma xoogeynaya khaariqa lilcaada bal waxaa la socday taxaddi dadkii loo bal matalan leeya bal taasoo kale la kaalaya haddaa dee diidantiin oo ledin been buu sheegayaa yaxanuunsanaya laakiin markay noqoto in waxaa ka horeeya nubuwada ee nebi hadda waa ruux nebi noqon doona umuuro khaariqoo kaba horeeya irhaas bay ka cabiraan irhaasku waa iyagoo gogoldhig iyo tamhiid uu sii yahay bicsada soo socota rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh halkan waan aragnaa dhagax baaba salaami jiray intaan laba soo dirin iftiin kolkol waa arki jiray khaasatan markii waqtigu dhowaaday hadalla waa maqli jiray aan kanba ahayn kolkol waa maqli jiray ama xataa waxyaale way uga muuqan jireen iftiinkaas dee bal umuuraha jiray oo umuurahana kolley gees kale dee nebinimadiina irhaas bay uba sii ahayd isaga naftiisa umuurta weynee kusoo socotee culus ayaaba dee umuurahani gogol xaad ay usii ahayn oo uu sii qabatimayey markuu dhawaaqan maqle oo hadal maqle ee kolkol waxyaalo uu arkee bal waxaa dhacday wakti dee dhowr sanood bictadiisa kaba horeysay markii kacbada ay quraysh dhisaysay oo kale kacbada ay dhisaysay iyagoo ay dhagxaanta ula soo gurayey dadkii adeerkii ay wada socdeen mare keliyana u guntanaa ayaaba lagu yidhi oo ay kuba yidhaaheen maradaada dee dhagaxa isaga dhig dhagaxan aad degta kusoo qaadayso isagaba dhiga xadiidkan waa xadiidka saxiixa markaasa rasuulka ilaahay dee iyagana dhibtaasi may lahayn oo wax kalena ma xidhayno tii markuu yeelay buu dhacayba dee dhawaaqna bal waxaa la yidhaha dhawaaq buu maqlo maradaada xidho in bal waxba ku yar dhacayna waaba dee waxbay kuma yimaadeen ee dib dambayse rasuulka ilaahay taa looma argo oo waktigaas oo kale u dhawaaqaasna maqlay taasaa jirta arrin ka horreyso de waa tan laabtiisa la dalaciya isagoon afar jir kaba badnayd oo diyaartii markaa xariimad sacdiya guryahoodii joogaa taas bay ahayd arrinkuu wada socday oo baxiire qisadiisii de waa tan oo arrinku may ahayn wax kusoo booday une tamiidka iyo irhaaskaa badan baa jira marka bal umuurahan oo dhami waa dee golgalxaadhka umuuraha kuba sii socday asii diyaarintii rasuulka ilaahayna dhawaaqa buu maqlaya dee xagga dhagaxana sida ilaahay u maqashay waa ilaahay qudradiis subxaanaه watacaala waa kan ilaahay yihi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdi walakin laa tafqanuu tasbixam lakin waa rasuulka ilaahay waa maqlay waina minha lamaa yahbidu min khashyat الlah waa dhagxaantii baa ilaahay sheegay kuwa inay kaba mid yihiin meeshoodi ay kuba sugnaayeen kaba soo dhaadhacaya cabsi ilaahay daraadii uma soo dhaadhacaya bal marka markaa waa arrin inaga dee nagaba qarsoon laakiin rasuulka ilaahay u maqlayo oo dee si uu u dhawaaqi karaa hadal loogaba maqli karaa isagoon carab iyo dibna iyo wax lahayn taa lama odhanayo waa arrin ilaahay subxaanaه watacaala ee bal taas bay ahayd waana arrinkaa irhaaska ahaaba weeye de waa tii in diraaciiba sumaysnaa oo kale iyo nebi muuse horeynu usoo maray dhagaxii kala cararay dharkiis oo kale iyo umuuro inoo dambeeyo rasuulka ilaahay geed uu yeedho uba yimi intuu saa usoo jiiday si isagoo xaajo gudanaya kitaabka akhirkiisay kuba iman doontaa iyo bal umuurahaasi waa umuuro dee tacaduday oo fara badan baan leenahay way oo dee barhkoodna bacda nubuway ahaayeen barhna qabla nubuwa haddaba kaa qabla nubuwa irhaas bay ka cabiraan baabu tafdiil nabiyina salى اllahu alيه waslm calى jamiic اkhalaa'iq rasuulka ilaahay fadilitaankiisii la fadilay khalaaiqda dhammaantood ayuu baabkiisii yahay macnaa inuu dehay saya khalaa'iq macnaa dad oo dhan kol hadduu kii uguba fadli badnaa ahaa oo yidhaahaan dee saalixu bani aadam iyo dee ambiyada iyo malaa'igtii way kaba fadli badayn khalaa'iqdii dhammaantood isagaa uguba fadli badan eh sayidkooda ahay taas buu baabkeedi yahay xdثnي الحkم بن موسى abو صالح الqndrي qال xadثnaa hqل yعni بن زiyاad kolley waxaan filaya hqل inaan soo maray waa lqب aad uguba shuهroobay oo magaciisi ka qaalib noqde magaciisa mحamed ba la yidhah waa kaatibkii awزaaciye عن الأwزaaعiي qال xadثnي abو cmاr waa kii marka dhaweyd aan soo hayna waa shadaadkii qال xadثnي cبdاللahi بن فروخa qال xadثnي abو هurayرaةa qاaل qاala رasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم أnا anigu سيد waلaadi aadم nebi aadam awlaadiisa sayidkooda ahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha anigaa sayidkooda wa awalu man shaksika ugu horeeyaan yanshaqu uu dilaacayo canhu xaggiisa alqabru qabrigu waa marka qiyaamada la gaadho dadka lasoo saarayo ruuxa ugu horeeyay qabrigiisa ka soo baxaana aniga weeye wa awalu shaaficin kucudu shafaaco qaada ka ugu horeeyaan ahay wa awalu mushafacin ku shafaacadiisa la aqbalana ka ugu horeeyaan ahay oo macnaa shaaficana ugu horeeya kolkol baa waxaa dhici karta laba ruux inay ergo wada galaan oo kii marka hore dee shafaacada laba yimiba iyadoon la aqbalin kii labaad la aqbalo shafaacadiisii oo waxba dee isagoo awalu shaafica ayaa dhici karta ruuxii in mid ka dambeeye shafaacadiisu ay socoto ti si aan la aqbalin saas bui rasuulka ilaahi awal shaafici horta cid shafaaco qaado cid u shafaaco qaado anaa ugu horeeya wa awalu mushafacin ku shafaacadiisa la aqbalo na aniga ugu horeeya salawaatu ullahi wasalaamu calayh bal xadiid kolley waa fadligii rasuulka ilaahi buu inoo tilmaamayaa khalaa'iqdoo dhan bu kaba fadli badan yahay sayidna waxay idhaahaan aladii yafuuqu qowmahu fi lkhayr waa ninka khayrka iyo wanaagga dadka kale kaga sareeya ama qowmkiisa kagaba mudan taas baa la idhaha barhkoodna aladii yubsacu ilayhi fi nawaa'ibi washadaa'idka markay dhibi timaado xaggiisa loo soo cararo umuurtii dadka u qumaya wixii makaarihdooda iyo dhibaatooyinkii ka dulqaadaya daafacaya adigu balkaasba weeye isagaa dadka sayidkooda laakiin mid baa jirta rasuulka ilaahay dee adduunyadiina isagaa afdal alkhalaa'iq ah xadiidkanna maalinta qiyaamo uu yihi markaa sababtan halkan uguba qayday su-dadkiisu waa marka u wada muuqanayo cid diidi karta iyo cid hadalka keeni karta aanu jirin adduunyada inta la joogo waa tan dee kufaartii oo dhan iyo gaaladii oo kaba badan islaamka iyo waxaas ay diidan yihin aan waxba loo ogolayn taas waktigiisna taa badan baa jirtay laakiin maalinta qiyaamaha dee cid alla cid markaa diideysa bal marka waata ay dadkii uga imanayaan dadkii ummadii horena ay odhanayaan noo shafaaco qaad marka nebi kastaaba iska soo riixo rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh sandee kitaabu shafaaco kuba soo maray ay loo wada imanayo markaa taas baa arrinkaa muuqanaya ee dee adduunyadana sayidkoodaba weeye oo wuxuu nadir ugaba dhigay liman ilmulku lyowma lilahi lwaaxid alqaar waqti kastaba ilahay mulkiga isagaa leh adduunya isagaa leh taas oo kale laakiin adduunyo cid wax sheeganaysaa jirta kuwa mulki sheeganayaaba jira kuwa imajaasahaan loogu idaafeynaya jira laakiin waxaasoo dham aakhira way go-ayaan bal taaba weeye un yowm alqiyaama arrinka kalena xadiid kale lafdiga tirmidiya baabuu ahaa anaa sayid waladi aadam walaa fakra taas baa la socotay kitaabkeena macnuuna waa saxo ujeedadu arrinkaa uma lihi faan aan faanayo uma lihi oo maaha inaan ku faanayo ee de waa waaqaci iyo xaqiiqadu siday tahay ilaahay qowlkiisa yihi waama binicmati rabbika faxaditna waa u dirmayey waa umuurihii la yidhi dadka gaadhsii bay ahayde faan isagu kuma faanayo taas bay ahayd oo lafdigaas waa tirmidiya dee lafdiga kuma wariyeen kale ama bacda asxaabi sunan umuurahan kalena waa umuuraha inoo wada daahirka ahoo bal markaa kolley xadiid baa jira rasuulka ilaahay uu yihi ambiyada ha kala fadilina waana kan tafdiilku inooba muuqdo kolley mala aqwaal dhowraa jirtee macnaha ugu daahirsani ilaahay baaba kala fadilo ihi tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdina way kala mudayin waanan ictiqaadinaynaa inay kala mudayin ay kala fadli badnayn qur-aanka inooguma sugan tahay tafdiilku waa tafdiil keenaya tanqiis macnaha cala aqal haddii nebigaasi waa fadli badan yahay oo la muujiyo bal maala waa sax laakiin arrinta hadday noqoto kii mafduulka ahaa in hoos loo dhigayo ama tanqiiskii jira ama wax taas la ictiqaadinayo waa ta aan toosnayn oo waa tafdiil adigu tanqiiskaa keenaya oo aqaalaa meesha jira ama khusuumo keenaya kolle xadiidka sababtiisa su ahaayo de waana waxaad iyo goor dhaca bal ka soo qaad culimadii madaahibaaba aan soo qaadno dee kolley imaam kastaba intaasoo kitaabna waa loo dejiye nin kastaba madhab lahaana sheekii de madhabtan ayuu kaba dhigay ninka uguba badan ee arrinku hadday tahay masaayi iyo wanaagii iyo fadaaisha uu lahaa oo la muujiyo una wax kale aanay jirin dhibaata ma jirto laakiin tacasub baa gaalay in la leeyahy de cid gaari kartaaba ma jirto mid kasta yidhaaho kii kale ayaa hoos loo dhigaya la xaqiraya waana arrin madmuuma waana tacasubka madmuumka markaa tafdiilku hadduu keenayo tanqiis de wuxuu markaa halkaa dhib baa kaba imanaysa laakiin marka ay tahay fadligii un laba sheegayo de saa ilaahayba waa kaa kala fadilay dhibaato ma jirta kolle xadiidkaasi ama wixii khusuumo keenaya xadiidkana khusuuma kuma sugnayd oo bal waa la isku dhirbaxayba markay arrintu taasi dhacday ama in keenayo tanqiis kii mafduulkaa keenaya umuurahaas baa la diidayaa laakiin waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aley isaga afdal bashar baabun fii mucjizaati nabiyi sala allahu alayhi wasalam allah subxaana watacaala ala aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك